Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa haweenbare kacyaalaha ku nool deegaanka Lucknow u tababartay sidii ay u samayn lahaayeen agabka hidaha iyo dhaqanka ee guryaha laga isticmaalo si ay markaasi shaqo abuur ugu noqoto oo nolosha qoysaskooda ugu maareeyaan. Haweenkan ayaana sameeyay agabyo kala duwan sida dambiilada, xaaqimaha, masafo iyo sidoo kale dhismaha lagoglado. Tababarka haweenkan lagu barayay xirfadan ayaana waxa uu ahaa mid u socday muddo bila, waxaana ujeedkiisu ahaa sidii bulshada loogu baraarujin lahaa isticmaalka agabka hidaha iyo dhaqanka, kaas oo isticmaalkiisu uu sii dabar go'ayay, iyo sidoo kale sidii meesha looga saari lahaa isticmaalka waxyaabaha balaastigga sida bacaha oo dhibaato xooggan ku haya bilicda deegaanka iyo weliba xoolaha. Qaar ka mid ah haweenkan oo warbaahinta la hadlay ayaana codsaday in loo kordhiyo muddada tababarka, sidoo kalena laga caawiyo waxyaabaha ka maqan ee dhanka agabka.
farshaxanka dirimaha dambiilaha salliga xaaqamaha babiska kulli aan ku baranay dad wax baranaya iyo dad wax baranay ahayd dad wabkii ammaan meesha waxba kama kaseen anaga macalimiinaa joogeen oona waxna watuseen oo waxna bareen aad iyo aad oo faa'iidaysanay wixii dambiilaan dhawahaynaa babisaan dhawahaynaa salligaan dhawahaynaa xaaqamaan talahaynaa macalimiintaana gaara alka anaga dadka tawala tababaraan nahay intaan ujeedin macalimiinta oona tababartaa meeshaan joogtaa unugaa falkinay haddana waxaan u baahannahay annaga inaad maalgelisiin oo farshaxankan cawaan u baahanaha rinjaan u baahanaha daweelaan u baahanahay erbideeda kastaa lagu diray waa u baahanahay magaca musafta lagu talay kan musaf bay magaca waay aa lagu talaa kan waxaa lagu talaa erbed tan waxaa lagu talaa erbed waxaan u baahanahay intaasoo dhan inaad noo keentiin oo kor noo kordhisin hal bilaan wadnaa bil muddaa yaraan wadanaa halaan soo saarnay haddii nalmaalgeliya maanta oo waxaas nala noola keeno inaan waxaayna kor usii baxo aan jecelnaa waxaan rabnaa inaad noo kordhisiin farshaxankaan noo wadiin namaalgelisiin ilaa saddex bilood lix bilood shan bilood lix bilood toddoba bilood inaan namaalgelisiin unka tabar aan yeeshano aan ku shaqaysano dad waa aan tuugsano kii walaalo oo macnaha aan ka siin aan keensano aan barno aan ku noolaan aan rabnaa anigan shaqo abuurkaan baan ka shaqaysan jirnay waan ma aragtay ilmimaanka waan ku qabnay biyihii fasahaadaha baa noo amaaday way naga burburiyeen ma aragtay haddana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa shaqo abuurka inay noola soo celiyo ma aragtay sidaan hore oon wadan jirnay aan wadanna aan ka faa'iidaysanna ka hore intaynaga jajabin iyaan ka faa'iidaysan jirnay alyog maalkaan waan ku qabnay waxbaan ka helaynay haddana fasahaadkii baana soo galay way naga burburiyeen